الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen isniina taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo duqeymo culus ku qaaday yuhuudda iyo warar sheegaya in caawa sawaariikh lala helay guri uu deggan yahay benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha sahaynada wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah beesha wacaysle oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee galgaduud oo ciidanka mujaahidiinta ku wareejiyey shan iyo toban neef geel ah kadib munaasabad ka dhacday magaalada coosweyne ee wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah siciid deni hogaamiyaha maamulka ashaadala diriirka puntland oo qiray in maamulada dabaldhiifyada ah ee dalka ka jira ay mas-uul ka yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee ku hafanaya badaha faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan iyo in ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo la shaaciyey inay gaajo ugu dhinteen dalka suudaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idin kala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxau noqonayaa dowladda iiraan ayaa duqeymo cusub ku qaaday yahuudda iyo warar sheegaya in caawa sawaariikh lala helay guri uu degan yahay benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha sahaynada wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe waxaan soo dhoweynayaa walaalka faysal mahad bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman sida dhegaystayaasheennu ay ka warqabaan weli waxaa halkoodii ka sii socda dagaalada iyo duqeymaha xooggan ee u dhexeeya ee yuhuudda iyo sidoo kale xukuumadda shiicada ah ee iiraan dhegaystayaasheenna waxaan u soo tabin doonaa akhbaartii ugu dambeysay iyo faahfaahinada la helayo ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in galabnimadii maanta oo axad ahayd ilaa konton gantaal oo laga soo riday gudaha iiraan ay ku soo dhaceen qaybo ka mid a magaalooyinka xayfaa iyo sidoo kale ee talaabiib ee bartamaha ee deegaanada uu gumaysto yuhuudda waxay sheegeen in inta badan gantaaladaasi la qabtay wakaaladda wararka u faafisa ee iiraan ee tasniim ayaa xaqiijisay iyaduna inay bilaabeen mawjado cusub oo weeraro gantaallo ah oo lagu beegsanayo ee xarumo kala duwan oo yuhuuddu ay leedahay jawiga xilligii gantaaladu ay ku hoobanayeen dhulka yuhuudda ay gumaysato sidan ayuu ahaa waxaa la arkayay ee qiiq iyo uuro cirka isku shareeraysa iyo burburka guryo fara badan oo yuhuuddu ay degganaayeen warbaahinta yuhuudda sidoo kalena waxay sheegtay in duqaymaha iiraan lagu beegsaday saldhigyo koronto oo ku yaala magaalada khudayra iyo sidoo kale guriga ee qoyska ra-iisul wasaaraha yuhuudda ee gaalka lagu magacaabo benyamin netanyahu oo ku yaala waqooyiga magaalada tal abiib sidoo kaleeto janaalka labiyo tobanaad ee yuhuudda ayaa sheegay in dab xoogan uu ka kacay koonfurta buuraha jowlan taasoo sabab u tahay falcelinta nidaamyada difaaca gantaalada ka soo dhacaya ee dalka iiraan ilaa tobannaan gantaal ayaa waxay ku dhaceen hareeraha magaalada tal abiib iyo sidoo kale xayfa inta la xaqiijiyey toddoba qof ayay yuhuuddu sheegeen inay weeraradaasi ku dhinteen hase yeeshee wararka qaar ayaa intaa ka badinaya oo dhimashada gaarsiinaya ilaa toban ruux halka ku dhowaad ee laba boqol oo ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil u hadashay maamulka yuhuudda waxay magaalada batyam ku sheegeen inay tahay xudunta xudunta ugu khasaaraha iyo dhimashada badan iyadoo keliya la sheegay in soddon iyo shan qof la la-yahay goob uu ku dhacay mid ka mida gantaaladii iiraan ay soo rideen sida ay sheegtay idaacadda guud ee yuhuudda dhowr iyo toban guri iyo dhismo weyn ayaa ku burburay qaarkoodna waxyeelo kala duwan ay soo gaartay iyadoo welina ay socdaan howlgallada samata bixinta ah oo lagu badbaadinayo dad la sheegay inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay taliyaha difaaca ee gudaha yuhuudda ayaa sheegay in habeenkii xalay uu ahaa habeen aad u adag oo yuhuudda soo maray islamarkaana kooxaha badbaadadu ay weli ku jiraan raadinta dad nool oo ku hoos jira dhismayaasha dumay ee gudaha magaalada batyam ee bashiirow waxaa la dhihi karaa ee yuhuuddu waxay wajahayaan khasaarihii ugu badnaa iyadoo gantaaladii ugu dambeeyena ay si weyn u naafeeyeen guryo badan oo ay degganaayeen dad yuhuud ah waxaana sawiro lagu faafiyey mareegaha kala duwan ee internetka si gaara baraha bulshada ee lagu arkayaa sawirada iyo muuqaallo laga soo qaaday goobihii ay gantaaladu ku dhaceen kuwaasoo laga dhex arki karo inta uu leegyahay xajmiga burbur ee halkaasi gaaray dhanka yuhuudda markaan eegno ee afhayeenka ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay weerareen xarumo lagu hormariyo ee hubka nucleerka iyo keedad shidaal oo ku yaala gudaha iiraan wuxuu sidoo kale ee uu ku daray qoraal maanta uu ku daabacay ee baraha bulshada si gaar ah ee barta ex in yuhuuddu ay duqeyn ku qaadeen xarun nukliyeer ah oo ku taala magaalada isfahan ee dalka iiraan sidoo kale janaalka labiyo tobanaad ee yuhuudda ayaa sheegay in ciidamadoodu ay burburiyeen in ka badan toban bartilmaameed oo muhiim ah kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nidaamka hubka ee marxaladda ugu dambaysa ee barnaamijka nucleerka iiraan dhanka kale afhayeen u hadlay dowladda iiraan ayaa telefishinka waddankaasi shacabka ugu sheegay in ay badbaado u raadsan karaan masaajidda dugsiyada iyo saldhigyada tareennada dhulka hoostooda mara inta ay socoto duqaynta yuhuudda iyadoo sheegtay in saldhigyada ee dhulka hoostiisa mara ay furnaan doonaan ee afar iyo labaatan saac laga bilaabo caawa waxay sidoo kale u sheegtay inaysan jirin wax dhibaato ah oo ku saabsan helidda cuntooyinka daawada ama shidaalka ee dhanka kale warbaahinta iiraan ayaa sheegtay in weerarada ay fulinayaan yuhuudda ay si gaar ah u beegsadeen goobo ku yaala magaalada shiraas ee koonfurta dalka iiraan bashiirow iyadoo warbaahinta caalamka ay indhaha ku hayaan dagaalkan xoogan ee ka soconaya bariga dhexe haddana waxaa jira cabsi fara badan oo ay muujinayaan saraakiisha iyo madaxda yuhuudda waxaan eegi doonaa warbixin uu diyaariyey falanqeeyaha arrimaha militariga ee wargeeska iyo diicood axranood ee yuhuudda ka soo baxa ee gaalka lagu magacaabo yof seaton waxa uu ka digay in yuhuudda ay si tartiib tartiiba ugu dhacayso dagaal daaliya oo dheer sababo la xiriira in iiraan ay hayso gantaalo baalistig ah oo fogaan dheer gaari kara kuwaas oo awood u leh inay burbur weyn ka geystaan gudaha yuhuudda halka iiraan ay si xeeladaysan u adeegsan karto ee sidoo kale falanqeeyahan waxa uu sheegay in yuhuudda ay weli ku rajo weyn tahay bambaanooyinka culus ee maraykanka uu siiyo ee si gaara nooca loo yaqaano g b u ee sideed iyo labaatan kuwaas oo awood u leh inay burburiyaan xarumaha nucleerka ee sida adag loo ilaaliyo ee iiraan kuwaas oo qaarkood la sheegay inay ku yaalaan ee gudaha dhulka buuraleyda ah ugu dambeyn bashiir ee dagaalkan ka qarxay ee bariga dhexe si gaara u dhexeeya yuhuudda ee xoogga ku haysata dhulka barakaysan ee filistiin iyo sidoo kale ee dowladda shiicada ee iiraan waxa uu dhaliyey sarakac ku yimid saliidda saliidda ayaa kor u kacday ku dhowaad ee boqolkiiba toddobo tan iyo markii yuhuudda ay weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala iiraan saacadihii hore ee jimcihii lasoo dhaafay badanaa waxaynu mar kasta aragnaa qiimo sare oo deg deg ah oo ku yimaada suuqyada caalamiga ah ee saliidda marka xiisadaha juqraafiga siyaasadeed ay ka kacaan bariga dhexe ee meelaha qaar waxaa la sheegaya sida ciraaq oo kale oo ka digaysa in halkii fuusto oo saliid ah ay gaari karto wax ku dhow saddex boqol oo dollar inahaas ayaan kusoo koobaynaa wararkii ugu waaweynaa ee la xiriiray duqaymaha ay isdhaafsanayaan shiicada iyo sidoo kale yuhuudda hase ahatee wixii caawa dhaca iyo wixii soo kordhaba wararkayaga iyo barnaamijteena soo socota ayay dhegaystayaasheennu ku maqli doonaan insha allah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa siciid deni oo qiray in maamulada dabalilifyada ah ee dalka ka jira ay mas-uul ka yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee ku hafanaya badaha xilli boqolaal qof oo soomaali ah ay sanad walba ku dhintaan badaha kala qaybiya qaaradaha yurub iyo afrika ayuu mid ka mid ah hogaamiyaasha maamulada dabalilifyada ah ee soomaaliya ka hadlay sababta ay dhalinyaradu u tahriibayaan siciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka isugu yeeray puntland ayaa maxfal siyaasadeed ka sheegay in maamulada shisheeyaha ku daaban ee soomaaliya ka jira ay mas-uul ka yihiin tahriibka dadka soomaaliyeed ee ku dhammaanaya badaha caalamiga ah isagoo khudbad u jeedinayay xildhibaanada baarlamaanka maamulkiisa oo ku kulmay magaalada garoowe ayuu carabaabay in hoosudhaca dhaqaale musuq maasuqa iyo eexda ay ku kacaan siyaasiyiinta soomaalida ay sabab u tahay tahriibka sii baahaya dhallinyaradeenii hankii baan ka dilnay rajadii baan ka baabi'innay mustaqbalkoodii baan god ku ridnay xaq ayay u leeyihiin in ay badda isku tuuraan mas-uuliyaddoodii baan gabnay ayuu yidhi siciid deni shantii bilood ee lasoo dhaafay boqolaal qof soomaali tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badweynta hindiya iyo badda mediteraneanka xilli ay doonayeen in ay galaan dalalka qaaradda yurub waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askari ka tirsan xukuumadda muqdisho oo lagu dilay degmada cadalle ee shabeellada dhexe wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in maalintii shalay askari ka tirsan xukuumadda muqdisho lagu dilay gudaha degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe askarigan oo magaciisa lagu soo koobay nuur ayaa waxa uu si gaar ah uga tirsanaa ciidanka loogu yeero danab waxaana dilkiisa geystay askari kale ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee uu askarigu u dilay kan kale ee ay isku safka yihiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo la shaaciyey inay gaajo ugu dhinteen suudaan warbixin cusub oo soo baxday ayaa xaqiijinaysa in in ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo suudaaneysa ay gaajo ugu dhinteen gobollo ay ka socdaan dagaallo aad u culus oo u dhexeeya ciidanka milatariga iyo fallaagada r s f warbixinta oo uu baahiyey wargeyska lagu magacaabo suudan tribion oo soo xiganaya mas-uul reer galbeed ah oo ka tirsan koox ka socota midooda gaalada reer yurub oo sheegta in ay ka shaqeeyaan arrimaha bani-aadamnimada ayaa sheegay in dagaalada ka socda koonfurta gobolka kurdafaan iyo daarfuur uu bilihii u dambeeyey sababay dhimashada in ka badan kun iyo laba boqol oo xubnood oo gaajo awgeed ugu geeriyooday labadaasi gobol mas-uulka uu wargeysku soo xiganayo ayaa intaasi ku daray in gaajada ba-an ee ka jirta labadaasi gobol ee dagaaladu saameeyeen ay tahay mid ka mid ah musiibooyinka ugu daran ee taagan tan iyo markii dagaalku qarxay wuxuu intaas sii raaciyey in dadka suudaaneyska ah ee deegaanadaasi ku dhaqan ay u nugul yihiin in ay gaajo u le-daan waxaana intaas usii dheer buu yidhi cuntayari baahsan iyo in dadkaasi rayidka ah laga xanibay in la soo gaarsiiyo gargaarka dagaalka ka socda waddanka suudaan oo qarxay bishii abriil ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ayaa gallaaftay nolosha dad fara badan oo shacaba inkastoo aysan jirin tirakoob rasmi ah oo lagu ogaan karo dadka ku dhintay dagaaladaasi ayaa haddana qiyaasaha qaar waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay gaartay ilaa labaatan kun oo qof halka qaar kalena ay aada uga badinayaan nambarkaasi xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahana waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud beesha wacisla oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ciidanka mujaahidiinta ku wareejiyey shan iyo toban neef oo geel ah kadib munaasabad ka raacday magaalada coosweyne walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali oo ka qaybgalay munaasabadaasi ayaa tabintan inooga soo sameeyey isagoona la kulmay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonada beesha wacisle bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkeena idiin soo gaaraya waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku sugannahay madal ay soo qabanqaabisay beesha waceesleh oo degta ah qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee galguduud iminka waxaan ku sugannahay fagaare ku yaala magaalada coosweyne waxaana ku sugan odayaasha beesha waceesleh iyo suldaanka beesha suldaan daa'uud xasan aadan oo maanta doonaya inay ku wareejiyaan ciidamada mujaahidiinta geel ay ugu talagaleen inay ku wareejiyaan ciidamada mujaahidiinta ee la xisaabtamaya cadowga allah haddaba waxaan si toosa idinkugu wareejinayaa odayaasha dhaqanka beesha wacays leh oo ka hadlaya fagaarahan haatan aan ku sugannahay allahan ugu anfaco sadaqadaasi hawsha la keenay waxaa waaye waa wax muhiim aha iyo maaragta wixii u qaymo badnaayo xoolaha ummaddu dhaqato waaye wax madax geel waaye mooraa laga soo baxshay maalaa laga soo baxshay marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in ilaahi naga aqbalo alla subxaana wa tacaala ilaa waxa waa inamaa yataqabalullah min almuttaqiin waxa alla ka cabsi lagu keenay allaha nooga dhigo ee waxa la aqbalan allaha nooga dhigo ee todoba halaad oo hogaankooda wadaato wax lagu bedelaa neefka ahay aakhir wax aakhir waxa waaye mug ma ahan hawl dhow ma ahan hawshaan marka waxaan rabnaa alla subxaana wa tacaala inuu maaragtay meeshii loogu talagalay mujaahidiinta inuu maaragtay lele ka gaarsiiyo ankuna waxaan ku wareeji doonaa kulley suldaanka suldaankuna hadda waa kulley mahaas wax dhima ma jiraan insha allah odo qorax joogto waaye adeer waa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا وأخيرا إلهي إياه مهدسن هذا أن لسوك وبكرين ملايك بالله بتام ملايك كل ما تان لهين الله حريي ودن بيها يا الله سيا مهدس كله مهدي بديت munaasabaddan aan taaganaha maantay oo ay taagan tahay beesha wacaysle ay taagan tahay waxay u soo xaadirtay shareecada islaamka inay garab istaagsan tahay oy garab istaagto naf iyo maalna ku bixiso waana ilaahay bixin jirtay haddaana sida aad arkaysinoo hortiina ka muuqata hadday diyaar waaga u yihiin haddana maanta waa taagan yihiin geela meeshaan taagan ilaahay dartiisaa loo bixihaa shabaabaa geel la siihaa ma aha waxaa waaye ilaahayaa wax la siihaa ani mataqaanaa inaan ogaankii waddadii oo wadi jiray oo ku taagnaay inaan daba kacno ayaan ku taagannahay waa geel mujaahidiinta inay maaragtay aan siino rabno ilaahayna shahaadada inta dhimatana aan ka aqbalaan leenahay inta noolna alla cafiyaan leenahay inta dambana ilaahay ha barakeeyo waa dad muslimiin hor taagan cadow hawahay soo jireeya iyo cadow kaleeto oo isbahaystay oo nuuc kasta ah dadka nuucaasa marka oo ummadda dhibaatay haaya oo iska taagan ood og tahay sidii yacni maaragtay ay na soo marsiiyeen ilaahii naga jebiyey yacni maaragtay sidaad aragtay ka dhigay allahaas ayaa mahad iska leh waxaan leenahay dadka nimankaas dadnimo u yaqaana ee daba taagan ee beriga ilaahay ayaa idanka lehee soomaali ah ama wacaysla ah ee dhahaya dowlad dowlad berigoo dhan ku haaya inay waxgashay inayna waxgelin waa kala heshiin beriga say u taalo waxaad hore ugu dhaafteenna ma jiraan inaad ku baaba'diin maahane waxaad ku dheefi doontiinna ma jiraan inaad ku hogtiin maahane waxaan leenahay kasoo kacaan leenahay waxaan u hambalyayhaynaa raggii kasoo kacay oo ilaahay ka tooba keenayaashahay oo ka tooba keenay dadkii ka tooba keenay waa soo dhowayhaynaa wixii ka dambeeyo yimaadana waa soo dhowayhaynaa wixii aan imaan waayana waxaan ilaahay uga baryaynaa sida kuwa hore u halaagsameen inay u halaagsamaan aan ilaahay uga baryaynaa waxaan leenahay akhyaarey meeshaan annugu waxaa waaye cidaan caabudaynoon alla ahaynu ma jiro waxaa waaye naf aan dhaqaalaysayna ma jiro maal aan dhaqaalaysayna ma jiro adduunyada inta yartaah oon korkeeda saarannahay shareecada islaamka ay adduunyadu ku rogogtaa haddaynan jirinna wax rogaya male iyadaas inaan garab taagaanno ayaan maaragta diyaar u nahay ciddii u naga raadihaysa meel kale ha dhumin ciddii ilaahay ayaa idanka leh meel kale naga raadisay ha dhumin ciddii wanaag raadsahaysana ha noo timaado anigu laaluushu ma qaadahayno tuuga ma doonahayno isbaare noo ma taallo muslim inaan dhibeeya ma rabno ninkii aan dhib rabinow meesha dhib ma yaalin noo imaad ninkii dhib rabana haddow haayaha ilaahay ha u badsaan leenahay intaas ayaan ku soo dhawayhaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mahaddaas ilaahay baa iskale ilaaha isu kaanyo keenay koomkaan isugu kaanyo keenay waa mahad ilaahay koonkan dadka isugu yimiday oo ilaahay isugu keenay waa dad kitaabka ilaahay walaaleeyey islana dhashay oo layidhaha beesha wacaysle kuna taxan kutubta ilaahay ewelna ku dhashay haddana ku dhaqma rabana una xidhiirsan intii kutubka ilaahay ku shaqayhaysa u xidhiirsan intaa kutubka ilaahay aan rabinna allaha naga wado ayaan leenahay gaalna anugu waddankayna uma oggolin gaal goorkii loo diida ma dhoweyn sagaashan iyo sagaalkii ayaa loo diiday ninkii inuu ku soo hoggaansho rabo waa noola mid waa gaalala jir garab uga ma rabno xoolo uga ma rabno baasa uga ma rabno annaga ayaa kutubka ilaahayaan annagu yaan u hoggaansannahay maalka meeshaa maanta laysugu keenay oo halakan ka muuqda geela inta ka muuqdo beesha wacaysle ay la timiday waa geelay sidaqaysayso waa geelay ku sidaqaysayso jahaadka geelay ku sidaqaysayso waa waa sidaqo lagama soo dirqin lagama soo jiljilin qof waluba ha lay duceeyo iyadoo le jahaadkaan la rabaahay soo ay keentay waa la isla sugay jihaadkaa loo kala diri rabaa beesha wacaysna saas waaye ha la soo dhowaado annagu waa kutubka ilaahiyaan ku dhumaynaa ninkii dhinta inuu ku dhinto u rabaa ninkii nooluna inuu ku dhaqmo u rabaa mana rabno dhoodhoob iyo xaajo iyo xaalayri iyo gafgaf madoolidho saasaan uga baxay kuna soo dhowaada bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale suukayna keena mahaan annagoo isugu nimiday watacaawanu cala birri waxaa waaye waxaanu nahay odayaasha galguduud gaar ahaan odayaasha heer wacaysle waxaan halkaan isugu keennay geel aanu ku baxayno jihaad fii sabiilillaahi ee waxaan rabnaa geelaas geelaan ilaahay dartii ula baxna waaye geel nagala soo dirqiyo maahan annagaa soo garannay waxaan rabnaa kitaabka ilaahay inaan ku bixinno ee waxaana u dhiibaynaa suldaanka beesha heer wacaysle asaguna wuxuu u dhiibi doonaa walaayada kale oo galguduud ee iyaguna waxay u dhiibi doonaan dadka furmada jooga waxaan leenahay dadka furmada jooga inta cunta allahu daaweeyo inta la baxdana wax ka khayr badan ilaahay ha siiyo ee waxaan leenahay marka dadka maaragtay gaalada ku taxan waan arkaynaa ayaantay waa soo bilowdeen intii soo bilaabatay waa soo dhoweynay waxaan leenahay inta ku dhimanna waa soo dhowaheynaa ha laga soo dhowaado gaalada ha laga soo baxo safka gaalada ha laga soo baxo waxau ahay waa idiin fadhinaa inaan maaragtay aan kitaabka ilaahay maaragtay shareecadiisa aan maaragtay ku dhaqanno ku soo dhowaada kitaabka ha lagu soo dhowaado gaalada ha laga soo baxo meel kastood joogtiin ood naga maqlaysiin waxaanu nahay reer wacaysle wacaysle meel kastoo naga maqlaayo dadka kaleeto waan ulala dardaarmi doonaa inta dad kalena ha kasoo baxaya laakiin annaga mas-uuliyadda hadda iyagaan u fadhinaahe ha ku soo dhowaadaano kitaabka ilaahay gaalnimaduna maaragtay waxa ay leedahay iyo xumaanteeda waa arkeen waxa ay soo mareen iyo maanta meesha ay socoto meel kastay gaala joogto dadkii jooga waa ka imaayo haya marka waxaan leenaha wacayslow baashu muga hoor waaye ha lagu soo dhowaada kitaabka ilaahay waxaan leenaha marka dadka kaleetood gaalada kaleetoodoo soo diraysano iyadana xoolaha bixiyaysa iyaduna marka waa daashay waxay u haysata inaan marka aanu kitaabka ilaahay ka hurdayna waad aragta marka iyaduna waxa aan maaragtay ee inta maaragta la saaro waa aragtay iyadana meelaha joogta waa uu maahaynaa in dadkii dadkii ka dhigteen antasaab iyo annaga nuu isku dirayeen haddan waxaa waaye iyagana guryahoodaan ugu togi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magacayga waxaa la yidhahaa macallin cabdullaahi iidow oo ku magac dheer macallin iidow halkan waxaa dadka waceesla beriga keenay geel ay ku taageerayso jihaadka fii sabiilillaah ay ku taageerayso waxay diyaar u yihiin inay jihaadka ku taageeraan naftooda iyo maalkooda waxay diyaar u yihiin in dadkooda inay inay taageeraan shareecada islaamka in allaale inta oogaysa ood kitaabka ilaahay ku taagan oo shareecada islaamka oogaysa anigu garab u naha gacalna u naha intaasaan waxaan u sheegaynaa inta ama nagala dhalato gaaladaas la socota ama inti amba inti kaloo gaalada aan nala dhalano soomaaliya in wacaysla haddaana intii gebero nagalnooshahay ma aqbalayno dastuur iyo dimuqraadiyo aqbali mayno aqbali mayno nidaam gaala dabakahees aqbali mayno waxaan ku taagan waxaan ku taagannahay shareecada islaamkaan aqbalaynaa annagu haddaan dad muslimiinaa nahay awowayaasheynaan lagu dhalay annagaa lagu dhalay wacaysla haddaan nahay intii shareecada islaamka la oogayo inta allaal inta oogaysana insha allah maal naftana waa ku bixinaynaa maalkana waa ku bixinaynaa insha allahu tacaala intaas aan uga baxo waxaan bogaadahaynaa guulaha muslimiintu gaartaan bogaadahaynaa khaasatan ka dhacda shabeellada dhexe shabeellada hoose inta guulaha muslimiintu ka gaartay galgaduud hiiraan intaasoo meelood guulaha laga gaaraya muslimiintu ka gaartay haddaan naha waceesle aad iyo aadaan u bogaadahayna waana soo dhowayhaynaa ilaahayna waxaan ka leenahay kor allah ka dhigaan leenahay kor allah ka dhigo waana u duceyhaynaa dadka muslimiinta ahoo jihaadkaas galay oo soo dhoweeyey oo maal ku baxshay oo naf ku baxshana insha allahu tacaala ilaah baan u barya waan u duceyna ilahay kor ha ka dhigaan leenahay dadka cadowga ilaahay laga kor qaaday ee cadowga kor saaraa jiray ee beriga shareecada islaamka maamulaaya ee calanka tawxiidka hor taagan iyakana aad iyo aadan ugu hambalyahayna aad iyo aadan ugu hambalyahayna intaa waxaan kaloo ku daraa dadka safka cadowga ku jira waad arkaysiin cadowga irow jabay waad arkaysiin cadowga irow jabay waad arkaysiin waxaan rabnaa caqliga irow shaqeeyo ilaahay ilaahay inuu ida hanuunshaan rabnaa dilkiinna ma rabno dhibkiinna ma rabno waxaan rabnaa inaad ka tooba keentiin cadowga safka cadowga inaad ka soo baxdiin dadkii cadowga ka soo baxay ee beriga soo gaaray walaayaha islaamka ee gudaha islaamka yimid na waad aragtiinoo naxariistay haysaan beriga dhib kuma jiraan culaari kuma jiraan wax culays uma jiraan lama xirin lama xakumin lama dandaradayn dadka muslimiinta walaalahayna noonamad yihiin waxaan rabnaa dadkaas inaad aragtiin ood ku dayatiin safka cadowgan aad ka soo baxdeen nimankiina gaalada ku jira oo amba khaasatan beesha wacasla ka dhashay ama beesha afgaal ka dhashay ama beesha soomaaliyeed ka dhashay safka cadow inaad kasoo baxdeen aynu kugu baaqaynaa haddaan wacaslana odayaasha wacaslana intaasaan aynu kugu baaqaynaa halkaana beriga geela taaganu waa geel dadkan wacaslaha isu soo sadaqaystay jihaad fii sabiillah isu ula yimid haddaanaha beesha wacaslana waxaan ku wareejaynaa suldaanka wacasle suldaan daa'uud xasan aadaana ku wareejaynaa suldaan daa'uud geelaas nagala wareeg بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala oo koonkaana keenay ayaan u mahad celinaynaa annagoo ah odayaasha waceysle oo labada degmo een geela ma horay loo dhiibay iyo haddaanba halkan soddon geel oo ahay ilaahay dartiya loo dhiibaa labada degmay ahayd ee lagu kaabaa kutubka ilaahay kutubka ilaahay aan haddii aan daacsanahay isigaana saan kaabaynaa dadka mujaahidiinta oo haddii la yidhaahdo beriga dalka iyo diinka daafaciisa ayaa geelaas haddii alle lagu sadaqaysahaa ilaahay dartiyaa loo waxeeyey aa loo wadaa kutubka ilaahay ayaa wacaysla raacsan yahay halka hore loo dhiibay oo horaa wacaysla shan iyo toban halaad horaa loo dhiibay shan iyo tobanna koonkaani ay ku- ay ku taagan tahay qof laga qarimaa sadaqa ilaahay waaye ilaahay dartiyaa loo wadaa muraad ha- laaluush ma ahan haddii alle kutubka ilaahay iyo mujaahidiintaa lagu daryeelaa waxaa le- waxaan leenahay marka gaalada allaha jabsho muslimkana kor allaha ka dhow inta koonkan joogtana allaha barakeeyo inta koonka joogtana allaha barakeeyo kuwii dhintana allaha u naxariisto kuwa joogna allaha mardhaariyo intaasaan leehay waxaana ku wareejihaynaa sheekh daa'uud angeela suldaanka wacaysle ayaan ku wareejihaynaa suldaan iga qaba geela garkiisa وقدومي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد وحان أم هل علينا أولا الله سبحانه وتعالى نقد قدر مسلمين اسكوكو كان يكيني مكان كان تاريخي أه لقو جبي عدو إلهي وحوايا ماشان sidaad ogtihiinba waa magaalo taariikhi waa magaaladii ilaahay ku afjaray cadowga ilaahay uu ku gebangebeeyey waa- waa deegaankii cows weyne waxa waaye maantay heer wacaysile waa iskugu yimaadeen waxay iskugu yimaadeenna waxa waaye inay ilaahay kitaabkiisa ay ku bixiyaan naf iyo maal maalkiibaa meeshaan taagan naftina insha allahu waa iyaduna waa waa daba joogtaa intaana maahayne marar badanay jirtay oo cows weynahan makaankan haddaan joogno wax badan baan ku bixinay galcad waa ku bixinay meelo kale waa ku bixinay haddaana weli waan sidiyaan u taagana ilaahayna waana guuleeyey cadowgeyna ilaahay waa naga jebiyey waxaanu mahad celinaa ilaahaygii suurto geliyey maantay sidaad ogtihiinba cadowgu se uu soo gaabaynayo cows weyne noogu yimaaday ilaahayna waa jebiyey maantana meeshii uu ka yimiday uu ka soo duulay saddex sano ka hor meelka xaggaysa u jooga oo la qabsada ilaah ayaa mahad iskale ilaah ayaa mahad iskale wacayslow xoolaha aad keenteen geelaan ugu horeeyo iyo naftaba aad ballan qaadeen waan idinka guddoomay waxaanan ku wareeji doonaa insha allahu mas-uul ay soo dirsatay wilaayada gobolku ay soo dirsatay asuguna kulleyta meelihii ay mudnaaday oo loogu talagalayow uu sii gaarsii doonaa waxaan leenahay marka ilaahay ha naga jebiyo cadowga ilaahay ha naga jebiyo waaba jebiye waxaan ugu baaqaynaa sida odayaasha iga horreeyaba ay sheegeen waxaan ugu baaqaynaa nimanka la jooga cadowga kuma haystaan dan adduunyana kuma haystaanoo maalin kastaba lagu lagu jiidow hayaa dan aakhirana kuma haystaanoo waxa waaye waxay la joogaan waa gaalo ilaahay diinkiisa beenisay iyo dastuur waxaan leenahay ka imaada ka imaada baan leenahay gaala gabalkeedu waa siiliiq waxaan leenahay ka imaada waxaan ugu baaqaynaa beesha wacaysle amba afgaal ismaan ugu baaqaynaa inay ka soo baxaan cadowga safka cadowga inay ka soo baxaan waan u joogaan waa u jeedaan gaalo waxay joogto xasan wax u haaya ma jirto asagoo carcarow wax u waaye haddaana wax u haaya ma jirto waxaan leenahay marka asigu laftirkiisu waxaan ugu baaqaynaa dadkan uu ka dhash hadduu soo islaamana waxa weeye waa waa la mid waxaan ugu baaqaynaa asigu intuu ugu weyn yahay inay ilaah kitaabkiisu soo laabtaan ay soo tooba keenaan ugu baaqaynaa odayaashoodiyaa jooga akhyaartoodiyaa jooga wax laga hadlay haya male haddaanay yimaadeenoo hadda galcaday yimaadeen iyo iyo meel kastoo cows weyne yimaadeen haddaana ay ay imaan doonaan kuwa yimaadeen waa un- waan u hambalyaynaynaa waxaan leenahay marka hawshiina qabsadhaan leenahay ilaahay waa idin guuleeyey ilaahay waxuu nasiib idinkaaga dhiga isagoon ilaahay idinku dilin aad walaalihiin aad ku soo biirtiin inaad deegaankiinni timaadiin inaad dalkiinni timaadeen inaad diintiinni aad u soo naqatiin aa ilaahay idin qadaray ilaahan uga mahad celinaynaa ilaahay kuu qadaray kuwa hadda meesha ku herana kuwa hadda meesha ku herana waxaan leenaha ka imaadaan leenaha ilaahay uga soo tooba keena akhyaartiinna la soo xiriira akhyaartaas wax idinka halaabayana male oo kuwii idinka horreeyey wax ka halaaba male waxaan ballan qaadaynaa sida akhyaartaba uu ballan qaaday oon u taagannahay ilahay kitaabkiisa ha ogaadaano waxaan u sheegaynaa muslimiinta dhammaanteed gaar ahaan mujaahidiinta inaan garab u nahay aan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa waxuu ahaye hoggaanka xarakada ugu horeeyo amiirkeena abuu cubayda ilaahay ha xafide aan u sheegaynaa waxaan u nahay garab baanu nahay anugu ilaahay kitaabkiisa heer wacayis lahadaan waxaan leenahay marka naf iyo maal waa ku bixinaynaa waana ku bixi jirnay haddaana waa sii laba jibbaaraynaa insha allaahu waxaan leenahana ilaahay ha noo qadaro inaan tagno madaxtooyada inaa ilaahay aho ilaahay ha noo qadaro inaan furanno a'immatul kufriga meesha ay fadhiyaan ilaahay ha noo qadaro inaan ilaah inaan furanno ilaahay ha noo qadaraan leenahay waana u muuqataa sasaanteedu laakiin dadaali rabtaa heer wacayislow meesha aad ku jeerteen meel ka sii badana laydinka rabaa cadowgu gaalo waa jirtay aan hal ens daba dhigno insha allah wabilaahi towfiiq muslimiinta dhammaanna waa taaliyeynayna gaar ahaan mujaahidiinta waxaan leenahay kuwii shahiida ilaahay shahaadadooda ilaahay ha ka aqbalo kuwa dhaawacana ilaahay ha bogsiiyaan leenahay ilaahayna guul iyo gacmo buuxa ilaahay ha siiyo ilaahay gacmo rud la'aantood la'aantood maanta ma fadhinin meeshaan ma fadhinin waxaan leenahay marka ilaahay ha barakeeyaan leenahay shahaadadoodana ilaahay ha ka aqbalo iyo iclaamkana waan u mahad celinaynaa iyagana runtii waxauhaay qaybay ka yihiinoo mar kastoo waxa waaye waa ragga u taagan inay xaqiiqda iyo meelahii jihaadka uu marayo ay noo soo gudbiyaan wabilaahi towfiiq wajasaakum allahu khayr wilaayadana waan u mahad celinaynaa waxaana ku wareejinayaa waaliga degmadan ku wareejinaa wakiil u ah gobolka waa wakiil ah macalinkan u wareejinaynaa macalin la wareegeelaas
waa hagaag dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka beesha wacaysleh iyo suldaan daa'uud oo ka guddoomay geelii shan iyo tobanka ahaa ee beesha wacaysle ay bixisay maanta kuna bixisay magaalada coosweyne iminkana aan soo dhoweeyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta oo wakiil ka ah wilaayada islaamiga ee galguduud بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه سلطان آه وكا قدومي أنا وكيل وأه آه ولاية قبل كا آه جيل سوا كا قدومي إن شاء الله تعالى ميري لوغو تلقى يا رجي وحاوي فرمان كجري أو أقصى تلقى شان إن شاء الله تعالى أن جرسيت وأن سيد أقدر دكة بدن آه إن شاء الله تبارك وتعالى waxaan rabaa insha allahu laba kelimo oo kaloo dardaaran inaan aan waxa waye kusoo qatimo insha allahu rawcas la warto ilaahi subxaana watacaala ha idin barakeeyo juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen akhyaartu ay bixisay waxa weeye jihaadka kaalinta aad uga jirteen waa muujiseen waxa weeye naftii aad bixiseen maalkii aad bixiseen haddana waa bixiseen haddana waa bixiseen nimaa wuxuu yidhi faanoo la faro kama qodo waagana waa taagan tahay oo jihaadkii waa socdaa cadowgiina waa layshayaa waxa weye bursankiisa iyo caaradiisana ilahi subxaana watacaala waa jabsha waxa weye xididasii baa u dhiman aayaddaas u fiirsa ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay ma sinna kuwii intaan la guulaysan xoolaha bixiyeen infaaqa iyo waxa weye dagaalku kalma heraan kitaabka ilahi subxaana watacaala markii la joogo jihaadka markii la joogo ilahi wuxuu kuwii xoolahana bixiyaan dagaalameen intaan la guulaysan iyo kuwii markii la guulaysta kabacdii naf iyo maal bixiyaan ma sinnuur alla tabaaraka watacaala waxaan u malayhaa waxa weeye ayadoo maanta meesha joogto waxa weeye ka bedelan aad bixi jirteen berigoo la guulaystana waad bixaysid waxa weeye ilaahi subxaana watacaala yaa fadli badan uri xagga darajada waxaa fadli badan uri kuwii marka hore bixiyeen laakiin dhammaantooda kuwa xataa gadaal ka bixiyeen wakullan wacda allahu alxusna dhammaantooda wanaag bay leeyihin alla tabaaraka watacaala dhammaantood wanaagay leeyihin alla subxaana watacaala ilaahi subxaana watacaala tii hore hanaga aqbalo midda daban ilaahi subxaana watacaala hanaga aqbalo hawsha lahaayana lasii labalaabo insha allahu tabaaraka watacaala nin walba sakrigiisa baaqaas aad jeedisaanna waa idinla jeedihaynaa dadka waxa weeye beesha ka dhashay waxa weeye cadowga la socda ee indhaha u ah soo horkacaya waxa weeye ha ka soo baxaan waxa weye dadkooda ha dhex yimaadiin ehelkooda ha u yimaadiin diinkooda ha ku soo laabtaan dadkoodana ha u soo laabtaan waxa weeye waa la soo dhoweyhaa waxa weye islaamkii ay ka shala ka tageen waa yaqaaniin waxa weye xumaana ma yeelin waa adduun aakhira dhammaystiran ha u soo laabtaan saad ku baaqdeen baaqaas waxa weeye wilaayaduna waa idinla jeedisay adaa billahi tawfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa tahay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka beesha wacaysleh iyo wakiilkii ciidanka mujaahidiinta ay u wakiisheen in xoolahaasi uu la wareego gaar ahaan wilaayada islaamiga ee galguduud iminkan waxaad ku soo dhowaataan shirib goobta laga tiriyey sharciga layga sheedi ma layga sheedi ma arshirkiina laygu shuubi ma shirkeena laygu shube ma sheediba shirkeena laygu shube ma sharciga layga sheegi ma shanuba hayga soo herti layga sheegi ma shanuba hayga soo herti sharciga layga waa hagaag dhegaystayaal munaasabadii geelwareejinta beesha waceesleh oo maanta aan ku sugnayn deegaanka coos weyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaan idin leenahay sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo ballanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحمى